ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka ah ee idaacadda star f m si toos ah hadda oga dhegeystaa maalin walba dhegeystayaal maalmaha isniinta iyo arbacada dhegeystayaal jimcuhu waxaa inta badan diyaaradda ku saarnaan kaga hadalna xaaladaha guud ee wadanka barnaamijka alaba waxay nii daadiha inila socodsiaan nii sidoo kale nii farsamey anigu ah yuusuf bakat iyadoo inta badan dhegeystayaasha qeybaha dambe dabcan fursadaha aan sina si ay oga qeyb qaataan qodobka doodana sidoo kale oga hadlaan hagaag dhegeysta taarikdu waxay ku beegantahay shan iyo tobanka bish shan iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadda labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeystayaal maalin isniin ah barnaamijka inta badan diyaaradda waxaan ku saarnaa xaaladaha markaasi wadanka ka taagan dhegeystayaal waxaan saa ka fiirin doonaa dhegeystayaal afhayeenka madaxtooyada dalka oo markaasi ka hadlay bal xaalada guud ee wadanka iyo weliba sida markaas hadda dhaqaalaha wadanka uu dib ugu soo noqonayo kadib xaalada xun oo wadanka markaas uu soo wajahay tan iyo labadii kun labaiyo labaatankiiba sida markaasi afhayeenka oo dabcan madaxtooyada markaas u sheegay xuseen maxamed oo markaasi difaacay madaxweynaha dalka william ruuto xukuumaddiisa dhanka dhaqaalaha iyo weliba heegsiga ee dabcan meelaha taageedka la saaraya dhegeysta maxay halkay ka imaatay dhaqaalxumaha waa dhaqaale xumida dhegeystayaal oo markan ee xukuumadda ruuto ay sheegayso maxamed xuseen ayaa sharaxaya dhegeysan wuxuuna leeyahay wixii tan markaasi ka dambeysay xukuumadda uu kala wareegay madaxweyne uhuru kenyatta william ruuto wuxuu markaasi la daladhacay xaalado adag xaalada dhaqaale xumi xaalada diimo wadanka markaasi ay ku habsatay waxaana markaasi ay ahayd wixii ka dambeysay sebtembar labadkunlabaaankii dhegeystayaal iyadoo aan ognahay in agosto sideedeedii markaasi doorasho wadanka uu galay labadakunlabaaankii laakiin doorashadii waxaa kusoo baxay william ruuto ruto ayaa markaasi hadda ruto iyo ku-xogeenkiisa waa dabcan ruto waxaa waqtigaas u ahaa ku-xogeen uu ahaa laba sano xigta xigtay dhegeystayaal madaxweyne william waa madaxweyne uhuru kenyatta tani waa mid markaasi hadda xukuumadda ay markaasi hadda dhaliilo xoogan dabcan ay kala kulmaysay xukuumaddii kaga soo horeysay ayaga ayagoo taasi hadda ku aneynayaan in ay ka mid tahay tii dhaqaalaha markaasi burbur xoogan ku keentay dhegeysta waxaa loo yaqaano economic state dhaqaalaha xukuumadda ayaa markaasi sida la rabay sida hufan oo markaasi loo maareynin una wadin keentana in xaaladda waqtiga markaasi soo gaaro sida markaasi kenyatta ay hadda ku ceedeynayaan kuna sheegeen in xaaladda waqtigaasi aysan sugneen sababo la xiriira public debt dhegeystayaal waa diimaha ee dadweynaha markaasi lagu leeyahay ama xukuumadda markaasi ay qaaday dhegeyste wixii markaasi ka dambeeyey axmed xafiiska uu la wareegay madaxweyne william ruuto waxauu markaasi raadinaya xaalada markaasi ka duwan sida ku haboon ku wanaagsan waa dib markaas wadanka usoo kaban karo waxaa markaasi diiradda saaray xaaladaha new texas waa canshuuraha ama canshuuro kale oo cusub in wadanka markaas lagu kabi karo la fiirin karo si wadanka loogu wado taasini waa qorshaha higsiga markaasi madaxweynaha uu higsanayay si khatarada dhaqaalaha iyo deymaha wadanka ku habsaday xanuun badanna markaasi ku hayso oo meesha kaga saari lahaa dowladda waxay markaasi waa afhayeenka dhegeystaale waa dabcan afhayeenka madaxtooyada waxa maalintii xaddi shalayto uu markaasi la waraagay mid kamid a wargeysyada kadib markii lagu faahfaahiyey dabcan twitterka x dhegeystaal oo horaan ahaan jirta twitter dhegeystaal lagu faahfaahiyey dhaqaalaha dhegeystaal xaaladiisa ee guud wadanka iyo heerka markaasi ay marayso wixii markaasi kasoo bilaabatay heerka maanta markaas uu joogay waxyaalaha iska bedelay waxaa markaasi sharaxaya dabcan qaabkaasi wixii ka dambeeyay labadi kun toddobadii under the rate under the under the late dhegeystayaal waa hogaamiyihii waqtiga markaasi hogaaminayay oo waa labadii kun toddobadii madaxweyne moiki baki dhegeystayaal dowladdiisa waqtigaasi waxaa ka soo shaqeeyey dhaqaalaha sidoo kale soo kibciyey sidoo kale soo hagaajiyey sidoo kale soo simay kuna simay xukuumadihii markaasi uhuru iyo sidoo kale william ruuto ayaa hadda waxay xukuumadda markaasi sheegaysaa in heerka maanta markaas ay joogto inay ka duwan tahay iyadoo dhulka ay la gashay xukuumaddii ka horeysay sida ay markaasi ku andacoonayaan sidoo kalena dushay kaga saarayaan tani waa mid markaasi laisku barbardhigayo qeybta canshuuraha ee daqli aruurinta canshuuraha ee dhegeysalay g d b ga waqtigii uhuru dabcan waa waqtigii kibaki iyo uhuru rejiim taasi oo cadaynayso qeybta markaasi reydka ama qiimka oo dabcan xaaladaha ma lasku barbardhigo waxaa markaasi soo hari karo waxaa ka sarreeya boqolkiiba dhegeysta labaatan oo shantii sano ah intuu xukuumadda markaasi ku jiray uu hayay madaxweyne kibaki labadi kun toddobadii iyo labadi kun labayo tobankii dhegeysta intaas waxaa sii dheer oo markaasi hoos u dhacay dabcan waa trajectory dabcan xukuumadda wadanka ee wakhtiga daruurinta dhegeystayaal ee xukuumadda g d p wixii markaasi ka dambeeyey ama xilka markaas qabtay uhuru kenyatta labada kun saddex iyo tobankii dhegeystayaal maxamed oo mister maxamed oo afhayeenka dhegeysta madaxtooyada waxa uu markaasi sheegay in ay tani la timid tahay ay la mid tahay sida hadda markaas ula tacaalaya madaxweyne william ruuto kenyatta xaaladda wakhtiga markaas uu ahaa ku-xogeen in uu markaasi xukuumaddu waxyaalo fara badan qaladaad fara badan ee markaasi ku tillaabsatay laakiin hadda taasi waxay ka go-an tahay sida uu kaga bedeli karo nidaamka ee xaaladaha wadanka heerka markaas uu soo gaaray dhegeystayaal isagoo tixraaci doono nidaamkii istaraatiijiga qorshihii uu adeegsanayay kibaaki wixii markaasi ka dambeeyay dhegeysta vice oo markaasi waa dabcan muddooyin uu ku-xogeen sii ahaa sidoo kale fahmi kara xaaladda wuxuu hadda markaasi doonaya shaxda kibaki in wadanka markaas uu ku hogaamiyo kuna wado waana dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal kadib oo xilka uu markaasi kala wareegay uhuru asaga qorshihiisa hadda yigsi waxay tahay sida wadanka loogu wadi karo lagu maareyn kara looguna hagi kara dhegeystayaal waxay markaasi xaqiiqada rasmiga dhabta ee markaasi ka turjumaysa hogaanka ugu sare in ay markaasi qaabka go-aanka ay ka gaari karaan hadafkooda iyo weliba qaladaadka markaasi ka dhacayay xukuumadii mooy dhegeystayaal waa daniel turotich arab mooy laakiin kenyaanka hadda waxay markaasi inta badan diiradda saarayaan dhaqaalaha xaaladda sida diiradda loo saardhaa dhegeystayaal umaleyshuhu waa tan hadda anpopular markaasi go-aanada qaadashadeeda waxay markaasi qaadanaysaa waqti dheer oo sidoo kale ka socon karo kuna wadi karo hogaanka iyadoo loo tixraacayo nidaamka waxa ka duwan dhanka dhaqaalaha iyo sixirbararka nolosha taasina waxay xukuumadda sheegtay in hadda kow ama maalmaha ama laba maalmood saddex maalmood lagu wadi karin balse ilaa dowladda ama xukuumadda ama sidoo kale dhaqaalaha wadanka uu isqabsado una sheegay in taasi keliya lagu wadi karo lagu xaqiijin karo laguna dabcan simi karo dadka ballanqaadkeeda in markaas loo fuliyo loo fuliyo haddii aan taasi dhicinna waxay sheegeen in xaaladda wax badan ay iska bedeli karayso haddii dhaqaale waxba aan laga qabanin dhegeystayaal sida markaasi maxamed uu ku sheegay tani hadda waxaa la fiirinayaa xaqiiqada ee markaas standardka ama heerka markaas wadanka taagan yahay marka loo fiiriyo canshuuraha ee daqli aruurinta g d p ga ee reshoga oo markaas lagu sheegay in ay wixii markaasi ka dambeysay labada kun sideed iyo tobankii ay dhulka markaas la galeen oo aan gacanqaadkii madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga waqtigaasi waxa uu ahaa boqolkiiba afartan iyo a boqolkiiba afar iyo toban labada kun labaatankii laakiin waxay ku dareen oo taasi lagu lifaaqay lagu xariiriyay xaaladaha markaas waqtiga taagnay dhegeystayaal ee political trays waxaa loo yaqaano in hadda ay dabcan saameynta ay culeysadaasi ayba ka dambeysay keentana culeysada hadda wadanka markaas uula daala dhacaya dhegeystayaal labada kun sideed iyo tobankii dhegeyste kadib markii heshiis wada gaareen raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta loogama dambeeyin ay hadda markaasi taagan yihiin xukuumadda william ruto balse dadka waxay inta badan hadda ka codsanayaan in dulqaadii samar markaas ay yeeshaan si xaalada waqtiga wadanku ku sugan hadda waxa uga qabato uga bedasho dhegeystayaal ruto dabcan waxaa dabcan afayeenkiisa uu sheegay in hadda already dabcan wadanka markaasi qeybta hogaanka dabcan qeybta hogaanka dhaqaalaha uu hadda usii jeesanayo iyo weliba dulqaansho kenyaanka oo markaas laga doonayo waa dulqaadasho ku aadan arrimaha dhaqaalaha iyo xaalada sixirbarka wadanka hadda markaasi haysto taasoo ku sheegay ama lagu sheegay in wax walba isbedeli karaan waqtiyadan dhow oo markaasi ku aadan xaaladaha sixirbarka waa sidaa dadka shacabka ay ku qancinayeen xukuumadda william rutoy iyo afayeenkiisa tani ayaa hadda markaas loogu golleeyahay nidaamka lagu sixi karo lagu wadi karo dhaqaalaha iyadoo loo adeegsanayo canshuuraha cusub ee dowladda markaas ay soo saarayso inkastoo laakiin halkaasna noqonta iskula jiraan maxkamadaha dhegeystayaal bal hadalka xukuumadda markaasi kasoo yeeray ku aadan in ay weli taageersan tahay ama sidoo kale ay dhibaatada caqabadaha marka hore ayba soo jireen haddana xukuumadda ay doonayso in ay wax ka qabata ka bedasha dhegeystayaal yaaba cidda markaasi arintan iyo sidoo kale cidda fududaysay in markaasi laga hadlo dhegeysan mar kale waada ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo markaasi ku sheegay in hadda arintan gacanta kasii baxayso xaaladaha dabcan xaaladaha iyo xaalada markaasi guud ee dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale sixir bararka kuwaas hadda asagana eedeen uu u jeedinayo dadka markaasi baadiriyaasha dalka kuwaasuu ku sheegay in ay kabag aamuseen xaalada wadankan markan uu ku sugay dhegeysta haddaba wuxuu sheegay zimilo moja raila omolo dinga iyadoo maalmo un kadib dowladda uu ku dhegan yahay uuna sheegay in deedbaxyo markaasi waddanka ay ka sameyn doonaan isagoo kulamo markaasi sheegay inuu la qaadan doono ilaa iyo sagaal ismaamula waddanka uu ka kooban yahay dhegeysa ama kawntiyada dhegeysa sagaal kawnti kuwaasoo sheegay inay markaasi la doonaya in la fududeeyo sidii dhallinyarada markaasi laisku soo aruurin lahaa ee ku aadan laga soo horjeedo xaaladaha guud waddanka markaasi uu marayo tani ayaa markaasi jawaab markaasi ay xukuumadda bixisay kaga hadashay sida dhanka weliba madaxtooyada waxay markaasi sheegtay in xaalad markaasi lawada kun sideed iyo tobankii wixii ka dambeeyey dhegeysale xaaladda waddanka markaasi aysan wanaagsaneyn taasi sabab u noqotay ama lagu aneynayo sida ay hadalka markaas u dhigeen inay ka dambeeyeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga tani ayaa hadda markaasi qeybtay keentay in xukuumadda ay isku shaandhayso sidoo kalena ka shaqeyso dakhli aruurinta dhegeystayaal oo mid cusub ah oo markaasi si loogu kabo baahida diimaha waddanka aadka u tirada badan lagu leeyahay laiskaga bixiy dhegeystayaal haddaba raila odinga ayaa markale isagana sidoo kale maalinta shalita soo rogaal celiyey wuxuuna ka hadlay sheegay in ay weli khiyaano qaran ay waddanka markaasi ka jirto sidoo kalena iminkan dadka hogaamiyaasha oo laga doonayay in waxa ay ka qabtaan weli aysan wax ka qabanin waa hogaamiyaasha hogaamiyaasha markaasuu ka hadlay kuwa weliba baadarayaasha kaniisadaha uu ku sheegay inay markaas ay yihiin kuwa cadaqaatayaal ah azimiyo hogaamiyaa azimiyo hogaamiyaheeda raila odinga ayaa markaasi afka ku furtay dabcan kiniisadaha kuwaas ku sheegay sababtay markaas uga aaminsan yihiin xaaladda wadanka wadankan ay markaasu sheegay in shakhsiyaad qaar ay ruugayaan wadanka si ay u baabi'iyaan waxaana odinga oo markaas ku sheegay in rajadii hadda hogaamiyaasha markaas lagu lahaa ay hadda ka lumeen ama sidoo kale hogaamiyaasha diimaha oo ku aadan inay arrimahan xaaladahan ay markaasi farageliyaan kana hadlaan dhegeystayaal sidoo kale waddanka ugu koobaan ducooyinka ay markaasi ka fulinayaan goobaha cibaadada kaniisadaha ayuu hadda markaasi ku sheegay in ayaga markaasi tooda keliya ka cararayn si ayagoo markaasi madaxa looga hayo qori ama xabad dhegeystayaal azmiya hogaamiyhiisa waxa uu sheegay in fursadan hadda markaasi la doonayo sidii qaabka markaasi loo bari lahaa waa si markaasi isku bari lahaa habka markaasi loo rido qoriga dhegeystayaal si si markaasi looga soo horjeesto xaaladda waqtiga markaasi uu ku sugan yahay dhegeystayaal sababtu ayuu markaasi garan waayey kuna sheegay in ay sababta uga aaminsan yihiin xaaladda wakhtigan waddanka uula daladhacayo dadka sidoo kale qaalilaan xoogan ay isdareemayaan ama ay sheegayaan waxaana sheegay in badaraasha looga fadhiyo sidii arrintan ay ku yarayn lahayeen oo ay markaasi gudagalaan laakiin waxa uu sheegay inayba markaasi jeebka markaas ugu jiraan xukuumadda william ruuto ama shim dabcan wuxuu leeyahay waxaa aada u cambaareynaya oo wejigabax ay ku tahay kiniisadaha dhegeystayaal kaniisadaha wuxuu markaas hadda sheegay sababtu ilaa hadda aan loo kala cadayn karin ama uu sheegay in sababta markaas uga hadli maxay tahay odinga ayaa markaasi su-aal geliyay dhegeystayaal fursadaha oona markaasi sheegay in hadda xaaladda waa fursadaha waxa uu sheegay in waxa uu markaasi sheegay in fursadaha hadda markaas loo abayeeli doonin dhegeystayaal oo ay sheegeen in ayaga wax markaasi ka qaban doonaan arrimaha xaaladda sixir bararka wadanka hadda uu dareemaya dhegeystayaal the high cost of living dhegeystayaal waa mid markaasi aan markaasi miro dhalin dhegeystayaal sida wax ay markaasi u wado xukuumadda xukuumadda ruuto waxa ay sheegay inay ku guuldaraysay ama kuwa kenya kwanza waxauna sheegay in hadda tani ay dabcan laga doonayo sidii ay xaaladda waqtigan wadanka uu ku sugan yahay wax looga qaban karo laguna hagaajin karo wuxuuna sheegay in iskaashi iyo weliba dabcan isku hormaad waa iskaashi oo dhanka markaasi looga hormaanayo xaaladda wadankan uu waqtigan ku sugan yahay dhegeystayaal raila waxa uu markaasi hadda dood xaaladda wadanka markaasi geliyay sheegay in wadanka qaabka uu nidaamka u wado inay suurtagal ahaan doonin madaxweyne william ruto wuxuuna sheegay in hadda ay kaga soo horjeedaan xaaladda waqtigan wuxuuna sheegay go-aanada maxkamadaha xitaa ay qaadanayaan inuu ka hormaadsan yahay oo ay maxkamadda markaasi sheegtay arrimaha daqli aruurinta macanshuurta in markaasi aan lagu qasbi karin dadka shacabka ilaa markaasi qofka digniin la siiyo sidoo kale laga qeybgeliyo inay horta marka hore ayaga raalli ka yihiin in canshuuraha la dulsaaro dhegeystayaal waxaana markaas maxkamadda diiday in awood ay sheegtaan garsoorka waa in awood markaas ay sheegtaan madaxtooyada dhegeystayaal ay ku adan dhanka daqli aruurinta ama canshuuraha iyo sidoo kale awoodo oo hadda markaas la dareemayo dhegeystayaal ku sheegtay in xorad dabcan in xur dabcan xoriyad markaas loo siiyo shaqsiga markaasi arrimaha garsoorka gacanta ku haya dhegeystayaal laakiin taasi waxaa inta badan dhaliil u jeeday kuna sheegay kuwa markaasi fasahaad wada ama ku sheegay inay doonayaan in xaalada wadanka ee dhankan dhaqaalaha dabcan qalqal ay geliyaan waxaa sidaas yiri xukuumadda william ruuto haddaba waxaa la isweydiinayaa dhegeystayaal maxay tahay sababtu markaasi iminkan lagu iskugu qanacsi dabcan dabcan xukuumadda lagu qanciilaa yahay tan markii labada kun sideed tobankii xilka marka waa labada kun laba iyo labaatankii xilka lo markaasi loo doortay hogaamiyaha ugu sarreeya madaxweynaha dhegeystayaal iyadaa hadda wax markaas ay ka caabanayaan ka qayldhaan xogan ay ka wadaan arrimaha sixir bararka ama macishada kuwaasoo hadda ay sheegeen in aan lagoon karin sidoo kalena dadka aysan xamili karin in ay xaalad waqtigan ka dambe kasoo noolaadaan dhegeystayaal ruto ahaa markaas hogaaminaya dhegeystayaal kasoo horjeetaanka maxkamadaha ama ay kasoo horjeedaan ay hogaaminaysa gabadh lagu magacaabo maada come waa madaxa dhegeystayaal guud waa madaxa guud ee dhegeystayaal waa madaxa guud ee dhegeystayaal ee maxkamadaha waxaana uu ku sheegay in ay maxkamadaha shakhsiyaad keliya waa sida hadalka u dhigaya wuxuu sheegay in shakhsiyaad ay adeegsanayaan ayagoo lacaga markaasi ka duwan ay ku bixinayaan sidii mashruuca horumarineed ee xukuumadda hurto ay wada ay u horsagilayeen oo siduu asaga madaxweynaha sheegayo madaxweynaha waxauu markaasi sheegay in ay hadda markaasi kuwa musuq maasuqa ku lugta leh oo markaasi hareyey ama sidoo kale xafiisyada markaasi qabsaday weliba guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxa uu sheegay in hadda dabcan fariin uu dirayo sidoo kale shakhsiyaadkaasi la doonaya in lagu raadiyo sidii wax looga qaban lahaa sidoo kale laisku shaadhayn lahaa waxna looga bedeli lahaa garsoorka dhegeysta maada kome ayaa markaas iyadana qoraal ay soo qortay dhegeysta maalmuun kadib markay arrintaas ay maqashay waxaa dabcan ku sheegtay in garsoorka xaq ay xor ay u leeyihiin wax walbo go-aan ah markaasi ay samaysan karaan balse lagu qasbi karan dhegeyste waxaana taasi fariin ugu ahayd madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo kuna sheegtay in waqtigan aan markaas la cabsigelin karin la baqdagelin karin shaqaalaha ee garsoorka dhegeystayaal oo markaasi go-aanada kala duwan soo saaray waxay sheegtay maada koome haddii aad markaas ku qanacsantihiin dib ayaa markaas raacfaan u qaadan karaysaan oo aad arrimihiina kasii dodi karaysa laakiin ma aha waa handadaad iyo hanjabaad markaas laiskugu daraya shaqaalaha ee garsoorka dhegeystayaal taasi ayaa carabada markaas sii dhalisay iyadoo markaas halkaasi fursad sida qubrooyinka dhanka siyaasadda ka folo sheegeen in dirba siyaasadda ee halkaasi ka macaanaatay ogana soo baxday raila odinga haddii markaasi garsoorka isku qanacsaneen oo sidoo kale sahmi waayeen waxaa markaas ay sheegayeen ama ay sheegeen in ay suurtagalnimada iyo weliba waxyaalaha sahli kara in kenya kwanza ay kaga gudbaan xaaladan waa intaasoo keliya waxyaalaha ay ogon yihiin sidoo kalena arrimaha micshada nolosha sida ayaga marka hore sheegeen ku adkeysteen inay wax ka qabtaan dhegeysta madaxweyne william ruto waxaa sheegay in hadda dhibaatada iyo waxa ugu weyn ay noqotaba kuwa mucaaradka iyo sidoo kale garsoorka ruto waxaan had markaas rabnaa dhegeystayaal in aan waxa uu sheegay in ah waxaan hadda rabnaa hadalka sida dhegeysta laga soo xiganayay we want to charge to speak waxaan rabnaa inkaas dabcan kiniisadaha ay ka hadlaan xaaladda dhegeystayaal awoodda iyo sidoo kale arrimaha aan awoodda lahayn oo sida qalda markaasi loo adeegsanayo sida uu dabcan kaga falan mise hadalkiisa lagaaxyo odinga waa madaxa dhegeystayaal waxa uu sheegay asagoo madaxda markaasi la kulmay waa galbeedka dalka dhegeystayaal maalin dhegeystayaal markii markaasi kulamo kala duwan laiskugu soo arurinayay xisbiyada oo markaasi looga qeyb qaadanayay kulanka iyo sidoo kale iskumaanshuhu isdiiwaangelinta waxaa markaasi ka dhacday kaniisada markaasi platform dabcan waa kaniisada kaniisad ku taal waa mid ka mid a kaniisadaha ku taala galbeedka dhegeystayaal waana platform ama qorsho markaasi hadda hogaamiyaasha ee kiniisadaha la doonayo in ay arrintan diiradda ku saaraan ayagoo markaas adeegsanaya xeerka dastuuriga sharciga dhegeystay thehave given waa dabcan waxaa fursad la siiyey hadda oo arrintan inay diiradda ku saaraan haladaha ayagoo markaas u fiirinayo naxariis dabcan waa naxariista dadka shacabka oo ay markaasi kala hadlaan xaaladan ama sidoo kale diiradda markaas ugu saaraan xaaladan waqtigan waddanka ku sugan yahay dhanka sixir bararka oo weli ilaa hadda san dib usoo dhicin dhegeystayaal azimiyo hogaamiyaasheeda ayaa arrintan markaasi jaaran garayeen si ay gacan markaasisan u siinin gacan u siiyaan gacansan ay u siinin xukuumadda markaasi william ruto kuwaasuu sheegtay in hadda hagardaamo ay markaas markaasi sheegeen inay ku wadaan ama sidoo kale ay ruugayaan xukuumadda macnaha dhegeystayaal in sharciga iyo waxaali markaas loogu talagalay gobolada gobolka waqooyi bari iyo waa raalli hade waa gobolada xitaa qubur waqooyi bari qayb ay kasoo geli karto kadoodidan arrimahan dhegeystayaal waxay suurtagal oo dabcan oga dhigan tahay sida arrintan ay iskula jahan qaadi karaan dhegeystayaal macnaha waxaa loola jeedaa waxyaalaha ka dhalan karo iyo weli waxyaalaha fursadaha oga imaan karo haddaba kaalintee intee dhan ay markaasi ka noqon karta haddii markaasi dowladda hadda xukuumadda ku eeden waa mucaaradka uu ku eedeynayo in ay dowladda dib markaasi u rugayso amase ay u cunayso dhegeystayaal taasi waxba aan looga fariyin rajaa mustaqbal ah in xaaladda uu gaarsiiyo xukuumadda hadda markaas waddanka hogaaminayso waxaan xasuustaa bisha muuge you could speak when it was time to speak waxaan xaqiijin karaa inuu hadli karo muuge oo ah kana hadli karo xaaladda waqtiga maanta taagan laakiin awax hadalkii aawe you could speak even dabcan waxaa xitaa uu hadli jiray xaaladoo tan markaasi ka adag oo markaasi aada uga adag oo waqtigii xitaa mooy waa daniel turotich aramoy xitaa shakhsiga markaasi aan loo ogolan inuu hadlo sidoo kale artiisa fikir uu ka dhiibin karo xukuumadda waqtigaas a leeyahay uu hadli jiray laakiin maxaa reebay maxaa keenay inuu sidoo kale u hadlin dhegeystayaal waa su-aalaha markaas isweydiinaya kenya kwanza ayaa hadda sheegeen in waqtigan waa dabcan kenya kwanza waxay sheegayaan in hadda waqtiga eray moy wadanka markaas hadda aysan la sineen oo markaas la doonayo in cid waliba ilis dhegeysto shacabka la dhegeysto mucaaradka la dhegeysto cid waliba markaasi dana iyo weliba dana iyo dhaqaale markaas uga dhexeyso in xukuumadda ay si fiican u wada dhegeystaan ola wada hadlaan kana soo saaraan go-aan dhegeystaan hadda waxay markaas sheegayaan in dadka shacabka sidoo kalena aan la dhegeysanayn ama ay maqlaynin waxyaalaha markaasi heshiisada iyo xariirada markaasi kala duwan lagu kala gaaraya dhegeysta midaanshu waxay markaasi qeyb ka tahay dhegeystayaal sida ay xukuumadda ruto meesha oga qaadi lahayd dhegeystayaal mucaaradka uu markaasi hogaaminayo rayla omolo odinga tani ayay markaasi ku sheegeen in fursadihii ugu weynaa ee hadda ay markaasi haystaan baadariyaasha weliba kuwa kaniisadaha si ay xaladahan markaas uga hadlaan oogana dhiidhiyaan oo sidoo kale u sharaxaan madaxweynaha inkastoo lagu tilmaamay madaxweynaha in markaas dadkaasi uu aada isku fahansan yihiin dhegeystayaal odinga waxaa markaasi hogaaminaya gafanaha dhegeystayaal nyanyongo siyaasad senatarka oburu odinga dhegeystayaal iyo weliba xildhibaano fara badan oo markaasi khudbadahooda iyo weliba kulamadooda markaasi kala duwan halkaasi kaga qaatay dhegeystayaal oo sheegeen in galbeedka dalka ama arrinta markaas ay ka bilaab doonto ay markaas ugu horeyso bisiya county maanta oo isniina inta markaasi loo gudbin maxkamadda isbuuca soo socday oo dib loo dhegeysan doono arrimaha xaaladaha iyo macishada iyo nolosha dhegeystayaal inta badanna iyo adeega waxyaalaha markaas adeegsiga leh oo loo adeegsado markay imaato dhanka siyaasadda iyo weliba qaabka shaxda markaas ayay kasoo galaan dhegeysta dhinacyada kala duwan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka dhegeystayaal waxaana markaas lagu leeyahay iminkan shirkada isgaarsiinta ee airtel waxay ku leedahay dhegeystayaal airtelka waa kuwa markaas lafta airtelka dhegeystayaal isticmaalaya waxa lagu hadii aad lacag badan markaas la baxdo mise lacag aad la baxdo waxay shirkada markan ku leedahay waxay helaysaa kaar dhegeystayaal ku hadal ah sida oola baxdo sida markaas oola baxdo ayaa ku helaysaa kaararka qofka uu ka hadli karo dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay ka faaideyso adeegsiga internetka shirkadda isgaarsiinta ee airtel kaasoo aad ku heli karta four g b five g b macquul markaasi ah oo qiimo jaban dhegeystayaal oo waxyaala markaas aad haysan hadda kuusoo dhacaya dhegeyste maxaa ka mid ah waxaa kuusoo dhacaya dhegeysa shirkadda isgaarsiinta ee airtel ee kuusoo bandhigaysaa oo ay markaasi ka mid tahay haddii aad markaasi lacagta qofka aad u dirayso oo lacagtii transactionka lacagtii meesha la rabay inay markaasi kaa go-do adiga waxaa markaasi durbo lagugu siinaya kaar oo qofka kaar ayuu u adeegsan karaa dhegeysta waa fursado markaas inta badan shirkadaha kale aysan qabin laga doonay dadka inay ka faideystaan dhegeystayaal waxaana shirkadda ay markaasi ku leedahay waqtigan oo la joogo xaaladda iskuullada oo markaas dib loogu laabanayo xaaladaha oo adag iyo weliba waqtiyadan oo markaas la sheegay in waqtiga la guur ay tahay fursadaha dadka shacabka waxaa markaas lagu talagalaya inay kaga faideystaan oo ay markaas kaga jahan qaadaan dhegeystayaal lacagtaas laga yaaba ay markaas shirkada isgaarsiintawaa shirkada isgaarsiinta ee tel ay ku siisay inay wax badan kaa qaban doonto kaa bedeli karto dhegeystayaal waxaa ka mid ah inay markaasi lacag dabcan aad kula hadasho ehela qaraabada adeero iyiyo iyo sidoo kale hawaryaro waxaas o dhan ayaa laga yaabaa inaad kala hadasho ama iskula hadasho si ay fursad markaasi ay kugusoodaban kugu soo hagaagto oo ay markaas ad u hesho dhegeystayaal lacag markaas macquul galaha dhegeystayaal airtel rodisho airtel waxaa lu leeyahay lacagta markaasi shirkadda sirf ee kugu soo qaladay celi oo ah markaasi dhegeyste oo dabcan waxaa celinaysaa dhegeys dabcan waxaa celinaysa ma ahan ama waxaa markaas ugu qaldamaysa ma aha dhegeystayaal haddaba haddii lacag lagu soo diray ogow waxaa kaliya helaysa airtel money lacagta markaasi oo ay qof waliba uu ka faaideysan karo dabdabageysaal oo uu ku daray dhegeysta japa airtel money agent utrodishwa lacagtaada in yar ee lagu soo celina transaction ahaan ama transactionkii ahaa lacagtii lagu soo celinaya dhegeysta waa fee ama qofka waxaa lagu isticmaalaya airtime in markaasi loo soo geliya shirkadda ama ay ugu soo geliso dhegeystayaal fursadan cid walba waxaa la sheegaya hadda inay ka faideysan karto cid walba markaas inay la jahan qaadi karto cid walba markaas inay fahmi karto dhegeystayaal haddii aada qaadato lafta airtel dhegeystayaal hadda meel waliba ay taalo meel waliba markaas lagu wareejiyo dhegeystayaal waa fursad markaas qof aan soo mari karin fursad markaas qofka uu laga yaaba inuu ka shalayo dhegeystayaal haddaba maanta uu soo qabsan lafta shirkadda isgaarsiinta airtel halkaasi kala jahanqaad halkaasi shaqsiga lacag ugu dar xarunta markaasi waxaa ka heleysaa wax markaas adiga ku aruuray la maalinta haday tahay isbuuci haday tahay bil haday tahay dhegeystayaal oo lagu leeyahay maantaba soo qabsa lafta airtel oo ka fahaysta lacagtaas yar oo markaas qofka lagu sinaya airtel dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibaal waad ku mahadsantihiin la socodka xulashada dhegeysiga bal markan dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka waxyaalaha markaas diiradda ku saaran ee kaga hadlanay ayaa inta badan iska badan dhegeystayaal iyo le xaaladda wadanka waqtigan wadanka markaas uu ku sugan yahay dhegeyse waa hagaag ba markan aan markaasi fiiliyo dhegeystayaal iyadoo goordhow dhegeystayaasha markaasi fursadda siin doono si aragtida fikirkooda uga dhiibtaan markan waxaan fiirinaynaa dhegeystayaal maxay tahay wixii mar hore madaxweynaha uu ka laabtay in markan haddana uu dib usoo rogaal celiyo dhegeystayaal hadal unbaalin uun ka yaray oo ku adalad in maxkamadaha si cadaalad aysan waxba u qabanin uusan u falinin dhegeystayaal oo ay ka daba shaqeynayaan qorshaha iyo weliba horumarka ay doonayaan in xukuumadda markaasi xukuumaddiisa ee kenya kwanza ay gaarsiisa dhegeystayaal madaxweyne william ruto ayaa weli markaasi u digayaa garsoorka kana hadlaya xaaladda iyo waxyaalaha markaasi judishariga ay adeegsanayaan mise isticmaalayaan ee ku aadan dhanka anjendaha ee qorshaha ee degeysa leh horumarineed ee xukuumaddiisa maalin uu ka hadlay mid kamid a kaniisadaha ee ku yaala elgeyo marakwet oo maalin dabcan maalintii shalaytu axaad ahayd madaxweynaha oo markaasi sheegay in hadda markaasi shakhsiyaad uu sheegay inay isku qaranayaan maxkamadaha dhegeystayaal oona markaasi cadaalad aysan ka ahayn hogaanka iyo weliba shaqada markaas maxkamadaha ay ka hayaan balse ku mashquulsan dabcan sidii ay u boqomagoon lahayeen qorshaha iyo nidaamka ay xukuumaddiisa ay wado dhegeysa waa sida uu asaga markaasi uu qabae madaxweynaha madaxweynaha wuxuu hadda markaasi uu leeyahay garsoorka inay si cadaalad ah wax aysan u qabanin aysan u falinin maalinu kadib markuu sheegay inay dabcan ay ka go-an tahay wada shaqeyn in markaas maxkamadaha ay wada shaqeyn karayaan balse hadda qorshahan ayaa mar kale haddana isbedelay dhegeysta uuna sheegay in shakhsiyaad ay ku hoos dhuumanayaan garsoorka dalka shakhsiyaadkaasina sheegay inay doonayaan in dhibaateeyaan carqaladeeyaan gahnaanka horumarineed ee dhegeystayaal ee mashruuca ee xukuumadda markaas ay wadato dhegeystayaal wewilil family oo dadkaasi si toos ayaan markaasi ola macaamili doonaa oo ay markaasi shakhsiyaadkaas tusi doonaa waxay markaasi halka isku qarinayaan iyo waxay qarinayaan iyo cidda markaasi ka dhamayso iyadoo aan ognahay inay markaasi madax bannaan tahay maxkamadaha ama judiciary ama cadaaladda dhegeysa taasi ayaa keenaysa in ay hadda hormaad ka horimaadaan ama ka hor istaagaan dhegeystayaal horumarinka mashaariicda horumarineed ee xukuumadda markaasi hadda ay hiigsanayso we are going to make sure waxaan xaqiijin doonaa inaan taasi soo saari doono shakhsiyaadka ka dambeeya oo ay markaasi danaha ugu jirto ama sidoo kale danaha aysan ugu jirin waxaa ka dambeeya maxkamadaha dhegeystayaal oo ay markaasi ama ka socdo dhegeysta wicoolia blaf dhegeystayaal wuxuu leeyahay waxaan ugu yeeri doonaa shakhsiyaadka si toosa indhaha u saari doonaa ayagoo markaasi aan ku eedan doono musuq maasuq ay markaasi ka dhex wadaan gudaha maxkamadaha ama gudaha waa dabcan alaamaha dhegeystayaal waa dabcan waxa uu sheegay in ay musuq maasuqa ay markaasi idaaradaha ee dhegeystayaal ee xukuumadda waxaana sheegay inay ku markaasi ka tahay judishariga sida uu markaasi madaxweyne ruto uu sheegay waxaa dabcan qoraalkiisa maalin uu u imaaday madaxweyne rigaade gashaago oo asaga markaasi sheegay inuu gudbin doono petition oo markaasi ka codcodsanayo in garsoorka markaasi mid kamid ah laga qaado dhegeystayaal oo markaasi laga dabcan waa guddiga u xilsaaran ee dabcan maxkamadaha j c inay markaasi meesha ka qaadaan garsoore istamayna xafiiska from office xafiiska in laga qaado in shakhsiyada garsoorahaas waa garsooradaasi inay markaasi xafiiska baneyso gashaago ayaa sheegay inay dhammaan cadaaladda sidoo kale ay si markaasi ugu dhawaaqin oo fursadaheeda keli ay fiiriso oo dhanka dembiyada markaasi sheegtay inay markaasi ku taagnaato weji dabcan waa sibir markaasi aan macquulgal ahayn oo fursadaha aansan abuuri karin dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka ayaa fursadda markaasi siiyey waxaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in justice mayna uu markaasi diiday in fursadahan ay markaas ay maqdaan ku aadan ruulka ee xaqiijinta cadeemaha cade ee markaasi ay ku hor istaagtay fursadaha aqbalaadka oo markaasi lagu gudbayo baaritaanada kiisaska markaasi la xiriiriyay arrimaha dowladda dhegeystayaal oo shakhsiyaadaasa sheegtay inay si hufan si saxan ay markaas doonayso in sharcigeeda ay markaa wax kaga qabato marka ay kaga badasho dhegeystayaal gashagwa ayaa markaasi markaas aada u dafirsan oo sidoo kale sheegay in nambarka koowaad ee petitionka faylka garanaya dhegeystayaal judiciary xafiiskeeda uu yahay oo laakiin kenyaanka u sheegay xaqiiqada inay halkaasi ay dhibaato ka jirto mugdi fara badan ay ka jirto kana taagan inay tahay dadka ka dambeeya shakhsiyaadkaasi shakhsiyaad oo markaasi aan dooneynin in dowladda markaasi meel ay gaarto dowladda sidoo kale ay kasoo baxdo kaalinteeda ku aadan xaalada xaaladda waqtigan markaas uu ku sugan yahay dhegeystayaal xukuumadda haddaba garsoorka iyo dhaqaalaha iyo xukuumadda william ruto ayaa inta badan hadda maskaxda dabcan maskaxda iska cunayaan oo inta badan madaxweynaha iyo mucaaradka waxay inta uu ahaa xukuumadda william ruto iyo sidoo kale mucaaradka waxayba isku dhaliilayaan dhegeystayaal arrimaha micishada iyo sixir bararka oo hadda xitaa aad maqlaysaba in raila odinga uu sidoo kale baadariyaasha waddanka uu doonaya in uu kixiyo si ay arrintan xaaladahan markaasi madaxweynaha durba uga hadlo waxauna u sheegay in hadda dhaliilaha iyo dhibaatada meesha ka jirtaba ay tahay dhegeystayaal dhanka waa baadiriyaasha ama dad sidoo kale baadiriyaasha iyo sidoo kale dadka ayuu sheegay in dhibaatada ay hadda markaasi arkayaan aysan ka hadli karin iyagoo markaasi muujinaya in ay ka cabsanayaan madaxweynaha madaxweynaha waxaa uu sheegay in ay xaqiiqada rasmiga ah ay tan ka tahay nolosha dhabta iyo weliba sida markaas lagu mee dabcan lagu meerinayo ama wax looga qabanayo nolosha xaaladda wadanka dhegeystayaal oo hadda inta badan la goon layahay ama la qiimeyn layahay dhegeystayaal sababtoo ah sixir bararka oo sare weli taagan oo ilaa had markaasaan soo san ama lacagta aysan doolarka inta badan hadda waxyaalaha lagu kala iibsado hadday tahay shidaalka iyo howlaha kale inay sare usii ay sare usii socoto ee hadda markaas ay marayso boqol iyo lixdan dhigisa sarifka lacagaha dhegeystayaal lacagta doolarka maraykanka fursadahan ayaa hadda dhegeystayaal keenaysa culeysyada faraha fursada markaasaan keenayn culeysyada faraha badan ee waddanka hadda markaas suulada la dhacayo keenaysana culeyska inay markaas sii jiri doono haddii aan waxmar markaas laga qabanin ama sidoo kale wanwaan siyaasada aan laga gaarin dhegeysae ku aadan labada dhinac ee xukuumadda william ruto iyo sidoo kale mucaaradka ooga fadhiyaan in hadal macquulgala sax ah ay markaas ka wada hadlaan ku wadeeshiiyaan dhegeystayaal si ay hadha mustaqbalka qofka shaqsigan oo ka soo baxo kaalintiisa dhegeystayaal laakiin madaxweynaha waxa uu durba u sheegay in arrintan waxba uusan ka qaban karin oo sidoo kale daba taagan yahay oo shaqsi markaasi ka daba shaqeynayo si ay shaqsiyaad markaasi ka daba shaqeynaya si ay wax markaasi mashaariic horumaried aysan u gaarin dhegeystayaal waa kuwe waa garsoorka uu durba uu sheegay inay markaasi ku haboonta in baaritaan lagu sameeyo lana ogaado sida xaaladda waqtiga markaasi waa sida ay tahay xaaladda iyo weliba garsoorka waxay markaasi dimacsan yihiin isagoona ku sheegay in markan ay arinta ay aada usii uxmaanayso iyadoo durba ay gashay deedbaxyada oo markaas la doonayo in xukuumadda wadanka markaas ka dhacdo waa wadanka ay ka dambeeyaan dhegeystayaal mucaaradka oo sheegay in kulamadooda isqorshahooda isudhow dabcan isku soo dhowaan doono ama qoshaha inay markaasi isan kala fogaan dabcan inay kala fogaan isku dhowaadaan tae waa tan mucaaradkii sidoo kale baarlamaanka ay wataan dhegeystayaal mase in uu asaga go-aan uu ka gaaro madaxweynaha in arrimahan uu markaas si hoose u xaliyo si hoosena wax oga qabta dhegeystayaal waana fursadaha ka dhigan suurtagelin karto macnana markaas u yeeli karto xaalada qofkii shaqsiga markaasi aad ku dhegan tahay oo ay inta badan aysan isku mid ahayn tan dowladda dhegeystayaal tani waxay markaasi ku tilmaameen ama ku falanqeynayaan mise ay kaga hadlayaan inay tahay habka markaasi oo dubdhaxaadka ay tahay xukuumadda markaasi laga hago laga wada dhegeystayaal inta badanna waxaa markaasi imaadaan qaladaad fara badan ama waxaa laga yaabaa inay wax badan ay saxmayaan wax badan markaasi ay qalmayaan laakiin taasi waxaa hadda laisweydiinaya maxaa xaqiiqa rasmi ah ka imaan karaa arrimaha iyo qorshaha mucaaradka iyo hadda markaasi ay aada u suwagsan yihiin una sheegayaan in ay waqtigan markaasi waqtigan markaasi faragelinteeda ay aada iskaga baran tahay sababtoo ah xaaladda waqtiga oo aan markaasi xasiloon xaaladda waqtiga oo markaasi wanaagsanayn iyo weliba sida ay hadda markaasi sheegayaan tani waxaa hore oo markale ay kusoo bilaabtay ayaa ahaa canshuurta dhegeystayaal oo laisweydiinayay ama sidoo kale ay qaadanayso xukuumadda taasi ayaa keentay inta badan in arrimahan soo shaabaxaan sidoo kale soo la ogaado sidee xukuumadda markaasi waqtigan kaga go-on oo u haboon oo fursadahan ay dhibaatadii xaaladahan waqtiga markaas dadka ku jiraan oga saari karaysaa dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhegeysta nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso ku sugan tahay waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhidhaab xeryaha qaxootiya faafi taanarifaas ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic xal haddii aad wajeeriya hasuweyne ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic xal haddii aad mandheera barad xawsuufta banisa raamo dabcan waa dabcan mandheera suufta banisa raamo lafey waxaaso dhan banisa waxaad naga dhegeysan kartaan sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadatuna nahay dhammaan waxay naga dhegeysan karaan sagaashan toddoba dhibic eber isielo balaambala meero madoogaashina dhegeystayaal waxay naga socon karaan hal ibar laba dhibic saddex marsaabid muyaale dhankaas xuduudda ethoobiana waa sideedan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k application halkaasaad kala socon karta kasoo degsan karta abarka dhegeystayaal waa fursadaha qofka shaksiga uu heli kara dhegeystayaal waagaag aan soo qabto mid kamid aan soo qabto mid kamid adaga qaybta barnaamijka dhegeysa waa shirkadda isgaarsiinta airtel airtel ayaa hadda markaasi fursad kuu siinaysa dhegeysa waxaa laga yaaba inaysan ogeyn waxaa laga yaaba inaysan sidoo kale mashquul aad tahay oo sidoo kale laga yaaba waxyaaha markaasi fursadahan oo kale inaad heli karto dhegeyse haddaba fursadda ay heli karto shirkadda isgaarsiinta airtel waxay markaasi ku leedahay lacag markaasi u dir si aad bonas aad u heshid oo lagu siiyo ama sidoo kalena aad lacag airtime aad u hesha dhegeystayaal aad ku hadasho maalintaasi oo fursado dhegeysta markan loo siina macaamiisha shirkada isgaarsiinta airtel oo macaamiisha sidoo kale waxay mar inta badan hadda fududanayaan sidii markaas isdhexgal iyo sidoo kale fursadaha dadka isku baahan oo waqtiyada markaas isku helin ay u heli karaan inay wada sheekeystaan wada kaftamaan wada hadlaan dhegeysta wada hadalkaasu waxaa markaas ay noqon kartaa hooyo waxay noqon kartaa eedo waxay noqon kartaa walaal waxay noqon kartaa galgaceyl iyo jaceylkii qaraabo kale ayaa markaas noqon kartaa waxyaala markaa halkan aan lagu soo koobi karin noqon karaan dhegeysta taasi siday ku helaysaa waxaa lagu leeyahay damo aa u dirta lacag qof kale shaksi kale aad u dirto waxaa helaysaa labajibaarkeeda adigana oo shaksiga qofkaasi uu heli karo macnaha waxaa dhegeysaan shirkada safari waa shirkada raalli ahada airtel ay ku leedahay waa mid markaasi naga go-an in aan markaasi dadka kaga faaideys uga faa'iideystaan xaaladda waa dabcan waqtigan lagu jiro taasoo keentay in hadda shirkada safar waa shirkada airtel kulada chapac waa airtel money agent oo lacagtana sidoo kale waxaa lagu siinaya transaction ahaan oo markaas lagu fulinaya dhegeystayaal airtel oo lambarka ah dhegeystayaal haddaba waxuu leeyahay transactionka oo qofka fiiga waxa uu markaas noqon karaa qofka wax badan kaga qabto kaga bedela dhegeystayaal oo uuna sidoo kale kaga xilbaxo hadalkaasi dhegeystayaal oo qofka uu markaasi ku hadlayo heli karana dhegeystayaal airtime uu ka hadlo mise kaar uu ku hadlo dhegeystayaal haddaba kaararkaasi iskama imaanayaan dhegeystayaal waxaa leeyahay damoo aad wax u dirto damoo sidoo kalena aad fursad u helayso damoo markaasi shakhsiyaadka dadka markaasi kala duwan wax u qabanayo dhegeystayaal oo adiga sameynayo ama laga yaaba lacagtaad u dirayso lacagta dib ay kugu soo noqonaysaa macnaha waxaa helaysaa kaar aad ku hadasho kaar aad kula jaanqa dadkaada gaar iyo kaar markaasi maalin walba haddaa maanta saddex jeer aad jirto ila markiiba waxaa helaysaa kaar oo si toosa loogu soo diray dhegeysta waa goorma waana shirkade shirkada isgaarsiinta airtel fursadan waa fursad markaasi dahabiya airtel odisha airtime dhegeystayaal kambaynkaasi ayaa hadda markaas lagu yahay kuu furan yahay soo qabsa isdiiwaangeli oo sidoo kale hel dabcan shirkada isgaarsiinta airtel nooci walbo oo markaasi adiga hadda ay tahayba wax kugu fudatee allahuma laba boqol darteed saddex boqol darteed laba kun darteed shan kun darteed ayaad shaksiga u dirayso adiga ayaa helaya fursad haddii asagana uu halkaas ku sugan yahay uu soo diro waa fursad kala dhegeystaan four g iyo five g ayaa markaasi u helaysaa shirkada dhegeystaan ee airtel hodhisha oo hadda si toosa qofka uu markaas ugala macaamili karo uuna heli kara dhegeystayaal ama shaksiga uu u diri karo waxaa muhiima inaad soo qabsato lafta airtel ee shirkada isgaarsiinta airtel dhegeystayaal laba ama hal ayaa soo qabsan karta taasoo kuu fudayn karto in hawshaada howlahada kala duwan aad ku wadan karayso dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiiba waa tahay dib aan ugu soo noqona barnaamijka gowrow gabagabadii ayaan gaarnay oo barnaamijka aan soo xiri doonaa dhegeysaa waxaan inta badan diiradda ku saarayna kaga hadlayna xaaladda dhegeysta ee wadanka waqtigan markaasi ku sugan yahay iyadoo hadda durbo ay markaasi labada dhinac ay aada isku eedanayaan weliba arrintan waxaada markaasi soo qayb markaasi kasoo noqotay kasoo dabcan qayb ka noqotana ka hadashanaba markii horeba dabcan madaxa cadaaladda dalka ee dhegeysta limaada koome dhegeystayaal oo lagu haysto in ay arrintan ay markaasi ay fududanayso oo looga soo horjeedo arrimaha qorshaha horumarneed ee wadanka ee xukuumadda william ruuto ay hiigsanaysa dhegeysta waxaana sheegay ama ay hadda kaga hadlaysa fursadahan oo inta badan la doonaya sidii mashaariicda horumarneed wax lagu gaarsiin lahaa tani waxay ka dhalatay dhegeysta kadib markii maxkamadda ay ku sheegtay in sidoo kale arrimaha cashuuraha ay daqlaaruurinta ee act dhegeysta taxation in ay markaasi baalmarsan tahay xeerka dastuuriga dhegeystayaal ama xeerka markaas nidaamka qofka markaas lagu qeexayo iyadoo culeyso fara badan ee markaas halkaas ka dhalan karta dhegeysta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taasi ay ka caradeen oo markaas sheegeen inay sidoo kale cadaalad sameyneynin ee ku aadan sida markaas wadanka wax uga qaban lahaa balse ka shaqeynayaan in horumarka wadanka uu gaaro sidii ay ku burburin lahaayeen waa siduu hadalku dhigay madaxweynehe madaxweynaha waxaa dabcan arrintan inta badan aada gadaal uga riixaya sidoo kale sheegana in xitaa dibadbaxyo markaasi kala duwan ay wadanka ka sameyn doonaan mucaaradka waana fursadaha ay sheegeen in keliya lagu markaas loogu dhaqaajin karo sidoo kale lagu fiijin karo dhibaatada iyo xaaladahan sixirbarka wadanka hadda markaasi taagan dhegeystayaal waa sida markaas raila odinga wuxuu leeyahay wadanka hadda wuxuu markaas ku jiraa khatar dhanka xanuunka dabcan waa dhanka khatar ugu jira dhanka deymaha iyo weliba sixir bararka miciishadii dhegiisal iyo sidoo kale arrimaha taxation commission canshuurta ayadana la sheegay in ay sare usii kacayso oo xukuumadda weliba markaas ay kusii darayso dhegeystayaal waana tan hadda markaasi keenayso inuu madaxweynaha ka caroodo sheegana in shakhsiyaadka mar weliba ay dhanka garsoorka wada hadlaan ama sidoo kale waa raalli hade waa in markaasi xiriir xoogan markaas laga yaaba inay lahaadaan balse ay suurtagal ay noqon karin in qofka shaksiga inuu markaas isbedeli karo oo ah markaas laga hadlaya nidaamka madaxweynaha markaas laga doonaya siyasadiisa inuu markaas isla garto isku fahmo sida uu ku haboon oo qofka markaasi waa sida ku haboon qofka kula hadli karo ama ku haboon qofka sidoo kale iskula jaan qaadi karaan dhegeystayaal markay imaato arrimaha iyo xaaladaha dhegeystayaal ee u dhexeeyo mucaaradkii sidoo kale dhegeystayaal waa xukuumadda william ruto iyo sidoo kale dhanka mucaaradka dhegeystayaal ee raila omolodinga haddaba tani waxay markaasi dabada la gashay dhanka garsoorka garsoorka ayaa markaasi hadda sheegay in markaasi dowladda ay ku wadato qorsheeda hanaankeeda ee markaasi ku aadan sida suurtagal iyo weliba xaaladaha wadanka ay ahaan doonto dhegeystaal waa sida uu ayaga markaas ay qabaan hadda waxay markaas dib usoo rogacliyay madaxweynaha wuxuuna sheegay in ay weli dhibaatada ay taagan tahay oona ay dhibaatada dhanka xadka qadka qofka ee ku aadan nolosha micshada dhegeystayaal inay had aad markaasi u daran tahay oo ay dadka markaasi xaaladda weli waxba aysan ka qaban sidoo kale aysan iska bedelin dhegeystayaal kadib markii xaaladan iminkan hadday soo baxayso iyadoo marka horena jawaab falcelin ah ay bixisay gabadha markaas lagu magacaabo maada koome dhegeystayaal markan aan kuusoo qabto mid kale adeega qaybta barnaamijka dhegeysalm hadda waxaa lagu leeyahy shirkadda isgaarsinta eyatel fursad daabi ay ku keentay fursad markaas cid waliba ka faaideysan karta keli waxaa lagaa doonayaa inaad markaas soo qabto lafta shirkada safari waa shirkadda isgaarsinta eyatel inaad lafteeda soo qaadato kadibna markaas aad kaar gashato ama sidoo kale kaar amawaa raalihaade inaad markaas qof lacag aad u dirto lacagta aad u dirtana waxaad heleysaa fursad markaas airtime ah dhegeystayaal oo qof waliba markaas u helayo dabo qofka markaas dadkiisa waa dabcan sida ula xiriirayo iyo sida fursadaha ee markaas isku qaabin karta isku saari karta dhegeystayaal waana fursadaha hadda inta badan laga doonayo laga hadlayo dhegeystayaal cid walba siday u qaadan lahayd dhegeystayaal fursadan waa dabcan shirkada isgaarsiinta airtel xukulada four g iyo five g ayaa markaas heleysaa oo xawaaro sareeyo oo aan sidoo kale kaa goynin dhegeystayaal oo qofka leenka markaasi soo qaato dhegeysta laakiin leenkaasi muhiimadiisa waxay tahay in qofka lacag uu ugu diri karo shaksi kale isagoo helayo kaar dhegeysta isla markiiba markaasaa dirto toban kun aad dirto shan kun aad dirto lix kun aad dirto lacag markaa dirto dhegeystayaal istudurbadii waa helaysaa transactionka lacagta adigoo airtime lagaa dhigay dhegeystayaal maxaa sugaysaa soo qabso dhegeysta haddii lambarada kale culaysa ay kuu keeneen meel iska dhig oo shaqsi dabcan lambaradan isku day inaad markaasi fahmi karto waana kuwa markaasi macquulgal ah dhegeystayaal idaacadda star f m hadda waxay ku leedahay dhegeystayaal soo qabso laftaada airtime ama shirkadda isgaarsinta airtime waxay ku leedahay soo qabso oo markaasi la jahaan qaad dunidan dadkaada ehladaada qaraabadaada asxaabtaada la hadal waqti qurux badan la qaado dhegeyste waana fursadda markaasi cid waliba heli karto kana faaideysan karta dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan tobankii barqinimaa la gaaray waad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m anigoo yuusuf bakad ee barnaamijka nila socodsiinayay nii farsameynaya nii daadinaya niina soo saaray dhegeystayaal arrimaha iyo xaaladaha dhegeysta isqabqabsiga siyaasadeed ayaan ka hadlaynaa oo ay markaasi hadda xukuumadda qeybteed markaasi hadal kale kaga soo baxay ee ku aadan in ay markaasi gabadfalle iyo dhibaato laga geysanaya wadanka kana mid yihiin xukuumadda had william ruto markaas uu hogaaminaya dhegeystayaal fadamalaki stuudiya labaad warkii tobanka barqinimo dhegeysta brito iyo abalan inuu ah idinka ebe arrimaha gargaarka biyandinimadii qaxoojiyada ayaan diiradda saari dabcan diiradda ku saarnay talaado waliba maalmaha isniinta arbacada dhegeysta jimcuhuna waa xaaladaha guud wadanka markaasi taagan halka talaada arrimaha gargaarka biniadinimada khamiisna ay tahay arrimaha qoyska dhegeysta sabtina arrimaha gobolka waqooyi bari saxadna arrimaha bulshada dhegeystayaal warkii ayaa la gaaray ee tobankii barqinimo fadumlaki barito idinka shukran